waan la soconnaa dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee arrimaha imtixaanaadka waxa dhacay waa nasiib darro waxaan u rajaynaynaa wasaaradda ardayda waalidiinta inay ugu dambeyn isku aragti ka noqon doonaan sidoo kale waxaan wasaaradda leeyahay waa waajib ina saaran in ardayda in waalidiinta iyo ardayda soomaaliyeed xaaladaha adag aan dhagaysanno cabashadooda weliba aan u dabacsanaano la-aantood waxba ma noqon karno dhallinyarada soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan iyo duruuf kasta ay ku sugan yihiin waxaayna hor yaallo howlo iyo waajibaad aada u culus waxaayna saaran mas-uuliyad guud oo sida keliya aan uga bixi karna ay tahay wadajir wada shaqayn iyo baraarug badqaba dal walba khayraadka uu leeyahay waxaa lagu gartaa tirada tayada iyo waxsoo saarka da'yartiisa tayeynta iyo ka faa'iidaysiga maskaxda iyo awoodda dhallinyarada waa sida keliya ee lagu hormari karo isku filnaashana lagu gaari karo awoodda qura oo ay soomaaliya haysato waa dhallinyarada dhallinyarada soomaaliyeed caqabadaha maanta ku gadaaman waxaa ka weyn culayska iyo mashaqada haysto waalidiinteenna iyo jiilka idinku xiga fadlan aynu u istaagno diyaarinta mustaqbal iyo taariikh bog cusub u furta soomaaliya